الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد
intaynaan fadligii adaabta u gelin cilmigan la sheegayo ee ammaanta leh iyo fadliga soo socda waa kee cilmigaa isaga ahi waa alcilmu shariif almunazalu min alsamaa ila alard aladi imtana allahu bihi lirasuulihi sala allahu calayhi wasalama fii qowlihi subxaanah cilmigaas waa cilmiga ilaahay uu soo dejiyey rasuulkana uu ku soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam deeq weyn iyo cadiyo weyn inuu yahayna uu ugu mano sheegtay rasuulka hibaynta ilaahay cilmigaa uu u hibeeyey rasuulka ayaa ilaahay ugu mano sheegtay marka waa alcilma asamaawi addiini alwaxy cilmigaas qur-aanka iyo aynu ka kasbanayno sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhaxalkii rasuul allahi moxamed ah cilmigaa weeye ka fadliga badan ee halkaan aynu ku xusi doonaa ilaahay baa ugu malno sheegtay nebigo waxau uhi waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kana fadlu اllahi calayka cadiima ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey kitaab iyo xikmad waa qur-aanka iyo xadiidkaa nabiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ku baray waxaanad hore u aqoonin oo nebiga markii ilaahay uu ku bilaabay muxuu yihi iqra muxuu ku jawaabay ma ana biqaari waxba ma akriyo markaasaa ilahay uhi maa lam takun taclam waxaanad hore u aqoon baa ilaahay uu ku baray dabeedna wixii aanu hore u aqoonin rasuulka ilaahay uu baray muxuu ka dhaxlay wa kaana fadlu llahi calayka cadiima ilahay dheeraadkiisa uu ku siiye wuu weyn dheeraadka ilaahay uu siiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu cilmigaa ku helay cilmigan isaga ahee fadliga faraha badan aayaad iyo axaadiid ba aynuu soo qaadan doonaa waxa weeye huwa aladii yuxyi nufuusa waalquluub waa cilmiga qofka qof ka dhiga qofka cilmiga qof ka dhiga ee qof qawiyahoo nooloo taabagal ah ka dhiga ee qalbiga iyo naftaba nooleeya waa cilmigaa wey qur-aanka kariimkaabaa ilaahay uu ku caddeeyey inuu cilmigaasi noolaynayo nafta wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan ilahay baa wuxuu leeyay waxaan kuu waxyooday ruuxan min amrina ruuxan min amrina shay nolol ah oo waxyiga ah ruuxan min amrina wamaa kunta tadri ma alkitaab wala aliimaan kitaab iyo imaantoona maad aqoonine anaa ku siiyo kuu hibeeyey baa ilahay wi ilahay baa ugu mano sheeganaya rasuulka sala allahu alayh wasalam laakiin wuxuu ku sheegay ruux siday nafteennaasi u noolaynaysa jidhka ayuu nafta noolaynaysa jidhkana waxyigu u noolaynaya taa waxaa ka markhaati kacaya aayadda awaman kaana maytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikharijin minha bal ka warran nebi maxamedow qof geeriyeysnaa oo aan nooleeyey baa ilahaw mid geeriyeysnaa mid tawafay oo baktiyey oo anigu aan nooleeyey waxaan siiyey nuur uu ku soconaya dadka dhexdiisa qofkaa iyo ka weli gudcurkii ku jiraa ma isku mid baa culamaa u tafsiir qaarkood waa kuwa tilmaamo aayaddu inay ku soo degtay xamsa radia allahu canhu ardaa oo nabiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam oo intii horena dee aan islaamnimada ku jirin oo gaal ahaa markuu islaamay baa ilahay uhi ka waran awood uu yeeshay itaalkiisu waa caynkee aqoontiisu waa caynkee bal eeg siduu u noolaaday wuu iftiimay markii hore waxa uu ahaa qof dhintay buu ilahay nuur baan siiyey adee uu noolaa ninkaa odayga ahay iyo dee amsaashiisu wuu noolaa ruux baa ku jirtay caafimaad qabay dadka dee laga dambeeyu ahaan jiray quraysh marka maka la joogo haddana geeri baa ilaahay uu ku sheegay qofkiioo noolba aayadda ilaahay uu ku tilmaamayaa geeri maxay tahay geeridaasi geeridaasi waa iimaan la-aanta geeridaasi waa aqoon la-aanta geeridaasi waa waxyi la-aanta waaya wa cinda aliطlaaq yuطlaq hada alcilmu almamduux bihada alcilmi asamaawi cilmigaa ammaantan soo socota leh waxaa looga jeedaa cilmigaa aynu tilmaamayno amaa culumta kale waxay u qaybsantaa laba qaybood cilmi dhibaato uun leh sida masala cilmiga sixirka iyo cilmiga falsafadda labadaba qur-aankaa sheegay ilaahay baa wuxu uhi wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq waxay nimankii sixirlayaashahaa ka baranayeen wax dhibaya uun oon waxba u tarayn sixirlayaashii waktigaa jooga waa aayadda suura waxay dadku ka baranayeen ama mala dee qoladaa lagu soo dejiye lagu imtixaanayo waxaa laga baranaya wax wax dhibaya oo aan dheef lahayn sixir baa dheef leh waxa dheef ka daya uun ku ilaahay ambinayo ku ambanaya waktigeennana inkaaraha iyo fitnada dhacay bay ka mid tahay in dadkii qusacbalaad iyo khuraafaad iyo sixirlayaal ay ka dhabaalaayeen siiba maatidii maatida quraya inaan odhanine dad maalqabeena ayuu leeyahay maalkan balballaadhinayaan idin buurbuuraya dad kaleoo madaxa buu leeyahay sixirlihii kursigaani dabada idinku haynayaa si aydaan uga fujinin markaasaa waxa dhacday inama yaryar oo bilaa macnaha sixirlayaali inay ummaddii cuquusha ka qabsadeen qaar ay waalaan iyo qaar ay isku diraan iyo qaar ay ibtileeyaan intaba ay adduunka ka qaadaan ilaahay wuxuu tilmaamay inuu yahay cilmi waxdhiba oo waxba anficin aakhira seeg iyo adduunye seegu sixirluu hadduu arrin hayo dee isagaa wax ku qabsan laha sixirkiisa ilaa waa kan madow eh ma sixirla nuuraya aragteen oo iftiimaya ma jiro falalowga qofka la idhaahdo iyo sixirluhu wuu madow yahay si xunna wuu ku dhintaa aakhirka waaya waxaa kaloo ilaahay uu ka warramay sixirka cilmiga waxdhiba inuu ka mid yahay cilmiga gaaladu had iyo jeer diinta ilaahay ay kaga hor yimaadaan cilma alfalsafa falama jaaءatum rusuluhum biاlbayinaati farixuu bima cindahum min alcilm waxaaqa bihim ma kanuu bihi yastahzi'uun laha aayaddaa wuxuu ku tilmaamay intay rususha waxyigoodii kasii jeedsadeen gaaladii rususha loo soo diray cilmigii ay haysteen in ay ku farxeen oo ay u qabaan inuu cilmigaasi u bedelayo cilmigii samaawiga ninkii qaaruun muxuu yidhi inamaa uutiituhu calaa cilmin cindi cilmi aan leeya baa laygu siiyey waxan oo aan ku helay biolojkiisa iyo chemistryga iyo fysigiska iyo horumarka uu qof ummaddaasi ay gaadho hadday u qaadato in uu ka fursanayo waxiga kaga fillaan karo kaalintiisii u buuxin karo inkaarta kuwaa ku dhacday baa ku dhacaysa waaya waaba laga yaabaaba cilmigaasi inuu noqon karo kan had iyo jeer faylasufyadooda in fara badan ay gaaladu ka dhaxlaan ilaan dasaatiirta ama distoorada dawladaha arkaysaan ee ummadaha kufriga mid walba waxaa laga raajacayaa dadkii wax qoray ee falaasifadooda ahaa ayaa laga raajacaya cilmigaa way ka wax dhibaya culumtan naafica ah ee iyadu masaalixda addoommaha lagu xaqiijinayo cilmigii caafimaadka cilmigii beeraha cilmigii dhismaha culumta noocaas ee in fara badan dugsiyada lagu qaato iyada waxaa loo baahan yahay wey lagaga fursanayo baahida shisheeyaha loo baahanayo laakiin wuxuuna muhiima diinta ilahay inaanay kuweydaarinin iyo waajibka onatuu nebigu ka warramayo markuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam antum aclamu biamri dunyaakum waa ardadiiho arrimaha adduunyadiina idinkaa yaqaanee wixii aqoon iyo horumar ahee kororhsanaysaan ee masaalixda ku xaqiijinaysaan waa wadan kartaa sidaa daraaddeed cilmigaa horta saasaad u fahamtay muqadamadaas ahlulcilmiga la ammaanayaana waxa weeye aladiina lahum lfadl hum lwarata hum waratatu alambiyaa waa kuwa ambiyada dhaxlay aladiina jamacuu bayna albasiirati fi اddiin waalquwati cala adacwa waa ahlulcilmiga cilmigaa wanaagsan intay ehelka u noqdeen si fiicanna u fahmay si fiicanna ummadda u gaadhsiin karaa sidaasaa ibnu taymiya uu ku fasiraya raximah ullah isagoo soo qaadanaya aayaddan إلهي ولي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أنبياء حس إلهي وحكو سفاية إلهي أرق دير يا أود في عن الحياة أرق دير بيقول لي دينت إلهي قرشاد هذا فهم كذا فلنتين أود بيقول لي دعوة إياني داد قارسيان markaynu muqadam ahaan isla fahamno cilmiga ah waxaynu sardin doonaa ama si koobkooban u dareerin doonaa insha allahu tacaala bal fadliga cilmigan iyo ehelkiisa fadliga kusoo arooray ee qur-aanku uu sheegay ee xadiidku uu sheegay ee raggii cilmigan dhadhamiye u dhaaldhace raasikiinta ku ahaa iyaguna ay ka dhawaajiyeen fadligaa asalafu saalix ilaahay baa wuxuu qur-aanka kariimkaa fii suurati albaqara ku xusay nebi aadam markii ilahay oo abuuray sida dee ay qisadu tilmaamayso waa kii malaa'igtu su-aal bay keeneen waxay idhahdeen ilaahay ow kan maxaad u abuurtay ilaahay wuxuu doonay fadliga aadam calayhi salaam inuu muujiyo muxuu ku muujiyey markaa bimaada adhara fadlah fadligiisa muxuu ku muujiyey wuxuu ilaahay ku muujiyey inuu cilmi siiyey aadam dabeetana uu noqday mucallim malaa'igta lafdigoodii dusha ka qabsaday oo iyagii dari siiyey sidaa darteedna fadligaa wuxuu ku mutaystay waa in loo sujuudo oo ilaahay uu fasaxay sujuud likraam laa sujuud lcibaada wacallama aadama alasmaaa kullaha uma caradahum cala almalaa'ika aadam buu aqoontan siiyey kolkaasuu yihi bal mucallim u noqo haddaba way iskaga hadheen markii uu mucallim noqday iyagiina ay arday noqdeen ayaa ee uu maadadii ugu muhiimsanayd isagu xariif ku noqday aadan bay u saxeexeen imaam lqurtubi markuu sharxaya waxa uu leeyahay masaa'il baa ku suganoo masaa'ilkiibuu dare dareeriyey waxaa ka mid ahaa amara an yucallimahum tanbiihan calaa fadli markanuu ilaahay leeyahay aadamow bar malaa'igta shay walba magaciisa iyo xikmadda loo abuuray iyo taa u sharax markuu leeyahy fadligiisaa la muujinaya marka aayadda waxay daliil u tahay fadliga cilmiga iyo fadliga qofka caalimkaa labadaba waxaa labaada u yihi masaa'ilkaa waxaa ka mid a fi laayati daliilun calaa fadli alcilmi wa fadli ahli masaa'ilkuu tirinaya ka mid ah imaam alqurtubi aayadda labaad rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa keliyahe ilaahay uu faruuri ii kordhi dheh nebi maxamed oo ilaahay bar inuu kuu kordhiyo waa maxay maada huwa muxuu yahay alcilm waqul rabbi zidnii cilmaa allahuma anfacnii bima callamtanii wacallimnii cilman yanfacunii wazidnii cilmaa saatar ku sugan ducada waa taa ilaahay wixii aad ibartay ilaahay oo igu baraarujiku camalfalkiisa ilaahay ow cilmina ii kordhi imaamu albukhaarina baabka wuxuu ku soo aroorinayaa kitaabu cilmiga ka mid a ee baabu fadli alcilm aayaddaa wuxuu kusoo qaadanaya baabu fadli alcilm min kitaab alcilmi fi saxiix kitaabkiisa saxiixa markuu qaybta cilmiga udhigta ayuu si gaara aayadda in laga faa'iidaysanayuu tilmaamayaa inay sheegayso fadliga cilmiga see u tusinaysaana waxa weeye dee waxa ilaahay uu yidhi nabigii fadliga badnaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay bari inuu kuu kordhiyo maaha adduunyo maaha madaxtinimo maaha ubad ma aha waxa faraha badan dee in badan dadku u waalanayo maaha laakiin cilmi baa din waaya waa ka ibnu xajarna markuu sharxaya leh hadi hadihi alaaya waadixa waadixatu dalaala fii fadli alcilm cilmiga fadligiisa si cad u sheegay waxaad akhrii karaysaa qisadii khadir iyo nebi muuse dhacdadiisa oo kala martay ilaahay baa wuxuu uhi fawajadaa cabdan min cibaadina aataynaahu raxmatan min cindina wacallamnaahu min ladunnaa cilma qaala lahu muusa hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda waa nebi ka mida ambiyada ilaahay weliba ilaahay uu ku tilmaamay ululcasm fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul ambiyadii ugu fadliga badan markaasaa wahuwa afdal isagoo fadli badan baa yadlub miman duuna alistiyaad alistizaad min alcilm khadar oo ka darajo hooseeya ayuu baryayaa biusluub alcard hab muslaxashaabuu ugu soo bandhigaya markaasaa wuxuu leeyahay aan ku raaco si aan kaaga faa'iidaysto ila kooras buu soo galay ninka halkaa iska jiifay iska duuduuban ayuu kooras usoo galay masaafo dheer ayuu usoo galo markaasaa wuxuu leeya aan ku raaco wixii ilaahay uu ku baray si aan wax kaaga faa'iidaysto waaya ilaahayna wuxuu ku tilmaamay inuu siiyey raxmatan min cindina wacallamnaahu min ladunnaa cilma waxyaabaha ilaahay uu khadir ku ammaanay bay ka mid tahay qisadu waxa ay noqotay dalaala daalatan fi waadixati fadli alcilm waxa afraad ama aayadda afraad aynu soo qaadan karnaa waa aayaddan ilaahay uu kaga warramay subxaanahu wa tacaala markhaatiga muhiimka ah ee muctabarka ah markhaati kii umudakarsanaa baa ilahay uu ka warramaya markaasaa ilahay uli shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu waulu lcilmi qaa'ima bilqist ilahay wuxuu markhaati ka yahay tawxiidkiisa malaa'igtuna waa ka markhaati yaa ku xiga waulu lcilm iyo dadka cilmiga leh dadka cilmiga leh ibnu qayim raximah llah isagoo mustafaadaad ka samaynaya aayaddan waxa uu leeyahay istashhada allahu tacaala ahla alcilmi duuna gayrihim min albashar bani aadamka kale o dhan ilaahay markhaati kama dhigin iyuu markhaati ka dhigay ahlulcilmigii waxa labaado aayaddu ay tusinaysaa oo fadliga tusinaya ahlulcilmiga markhaatigii ilaahay iyo markhaatigii malaa'igta waxa ilaahay uu ku xidhiidhiyey markhaatigii ahlulcilmiga waxaa saddexaadoo laga faa'iidaysanaya ahlulcilmiga wanaagsanee caamiliinta ah xagga cadaaladda mustawa sare inay ka taagan yihiin ila ilaahay baa taskiyeye markhaatiga uu ilahay uhi hebel waa markhaatigal dee uma dambayso cid kale wax la weydiinayaa ma jiro aharkii macruufkahaa nabiga ka soo arooray baana taa tilmaamaya yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cudulu yanfawna canhu taxriif algaaliina waintixaala almubtiliin wa ta'wiila aljaahiliin cilmigan mar walba waxa xambaaraya inta caadiliinta ah sida qaalibkaa wey waaya waxa shanaad oo qur-aanku uu tilmaamaya fadliga ahlulcilmiga aayaddan baa ilahay uu ku tilmaamay suuratu nisaa ku sugan ee soo socota ilaahay wuxuu ka warramay munaafiqiinta iyo marka wax dhacaan inay warbaahinta dhinac kale u marooriyaan had iyo jeer aragtida iclaamka insaanka iimaanka lehee wanaagsani si fiican oo cudurdaar leh oo jahayn leh buu u sheegaa insaanka liiteesilanina xagga sharku uga faa'idaystaa ilaa waa seef laba af leh marka dhinacii fiicnayd inaanay u isticmaalin munaafiqiintu markay wax sheegayeen ee dagaaladuu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam gaalada markay ka warramayeen inay si kale u marooriyeen idaacaddoodii waa idaacad bay aayaddu tilmaamaysa waa aayadda qur-aanka idaacad sheegaysa lafdul idaaca idaacaddii bay si xun u isticmaaleen munaafiqiintu illa waxaa la doonayaa seeftaa laba labada afleh in sida khayrka leh ee islaaxa ah ee bulshada hagaajinaysa horumarinaysa ee ilaahay ku xidhaysa in loo isticmaalo hadday idaacad tahay t v tahay jaraa-id laakiin xagga ifsaadka loo isticmaalaa inkaartiisu qofkaa way ka weyntay inkaarta qof aafada qof caadiya u geysanaya qofka halkaa ka hadla iyo ka warbaahin wax ka sii daynaya sunka afuufaya way kala fogyihin marka in loo naseexeeyo wey dadka ku hawlan waaya ilaahay wuxu uhi waidaa jaaahum amrun min almni aw alkhawf adaacuu bih wlow raduuhu ilى الrasuuli wailى uli اlأmri minhm lacalimahu اladiina yastanbituunahu minh arrin nabadgelyo ku saabsan ama cabsi marka uu yimaado way iska faafinayaan hadday u celin lahayn rasuulka iyo dadka aqoon-yahanka ee diinta aqoonta u leh kuwa aqoontale waxa ay garan lahaayeen waxa la faafinaya waxa kale kuwa mustanbiiin baa ilahay uu ku tilmaamay mustanbit oo qofka istintaaj samayn kara wixii la sheegaya iyo wixii la qarinaya iyo wixii la horraysinaya iyo wixii la dibdhigaya iyo wixii masaalixa iyo wixii mafaasida mustanbit baa ilahay uu tilmaamay waana ulul amr ayaa ilahay ku xusay waaya marka waa kuwa loo celinaya arrimaha cinda annawaasil wayusdaru can amrihim marka arrimuhu murgaan marka wax la doonayo in la miisaamo marka ay fitna dhacdo dadka wax la weydiinayo weeye ululamrka ulul amrkaasi waxa weeyaana dadka ahlulcilmiga waana ru'aasada xaqiiqada wey oo qofna waa madax dadka muuqaalkooda iyo kursiguu madax ku yahay qofna qiyaadada iyo hogaaminta ruuxiga iyo marjaciyada ayaa uu ku yahay rays ibnu taymiya isagoo aayaddan sharxaya waxa uu lahaa ulu lmr sinfani alculamaau walumara faida salaxuu salaxa annaasu waida fasaduu fasada annaas ululamarkan aayaddu ay sheegtay aayadda kalena ay tilmaamaysa ilahay uhi adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum maaha qura buu leeyay sheekhu madaxda laakiin ahlulcilmiguna way ku jiraan maadaama aayaddu ay tidhi iyaga hala raajico oo rasuulka lagu xigsiiyey maadaam ay yihiin kuwa mus wax kala shiili kara oo naska wax kala soo bixi kara ile qofka naska wax kala soo bixi kara waa qof caalima marka ahlulcilmigii waa labadaas ul dadka madax macnaha ululamarka iyo mas-uuliyiintu waa culimada iyo madaxda hadday wadan ama dad u wanaagsanaadaan culimada iyo madaxduna dalkaa iyo dadkaasiba way wanaagsanaan iyo diintoodu hadday xumaadaanna ummaddaa way u dhammaatay qolo quray hadday xumaatana waa la mid ilaa lix aayadood bayn ilaa waxaynu sheegnay shan aayadood waxaynu kusii dari lahayn aayadda caanka ah ee wada taqaanaan suuratu zumar ku sugan qof waliba soo daliishado ilaahay baa wuxu uhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab eraygu nasku suu dhiganya waa istifhaam su-aal baa lagu soo dhigay mudan inaad ka jawaabto laa yastawuun cinda allahi wa cinda annaas ilaahay agtiisa ma sibna aqoon-yahanka iyo miyay simayn dadka aqoonta leh iyo kuwaan aqoonta lahayn laakiin aqoontaasi waa tae aayadda qaybta horaa sharxaysa aman huwa qaanitun aanaaءa allayli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun intaa hore ha ka tegi macnaha waxa weeye dad cilmi leh kuna camal falay kuwaasay aayaddu ammaanaysa ammaanta kuwa leh waa alcaalimuuna alcaamiluuna bicilmihim kuwa cilmigooda ku camal falayo ilan dad qur-aankii ku cibaadaysanaya habeenkii cibaado u taagan bay aayaddu ammaanaysa aan u baydhno inagoo yar fududaynayna carabka aladila min asunati calaa fadli alcilmi wa ahli axaadiista ka soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamaysa cilmiga iyo cidda ku howlan hadday tahay ardaygii iyo hadday tahay mucallimkii iyo haddii ay tahay waalidkii iyo haddii ay tahay kii dhaqaalaha ku saacidayay iyo hadday tahay kii dhiiri gelinayay maxaad ugu diidaysa fadliga ilahay uu ballaahan yahay fadliga ilaahay wuu ballaaran yahay intaasoo dhamibaha soo wada galeen waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiidkii bukhaari ku sugna caanka ahaa man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin wainamaa ana qaasin wallahu yucطi wardadiyow qofku ilaahay khayr la doono ma adduunyuu siiyaabaa ma madax buu ka dhigaabaa ma mid xoog weyn buu ka dhigaabaa ma mid qurux badan buu ka dhigaabaa kullu dalika aayaddu may sheegina wuxuu ilahay yidhi yufaqihu fi ddiin diinta ayuu fahamsiiyaa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam anigu waxaanay kii qaasimka ahaa cilmigan la ii soo dhiibay dadka ku wasacaya ee u qaybinayay ilaahayna wallahu yucطi wallahu yucطi e maadaa yucطi yucطi اlfahm fahmiguu ilaahay bixiyaa fahmka ayuu bixiyaa waxaa fasiraysa aayaddii kale ee ilaahay uhi yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayra kaiira marka nebigu kolkuu qaybiye calayhi salaatu wasalaam cilmigii ama ciddii ka dambaysay cilmiga samaawiga qaybinaysa ay qaybiso ummaddu way kala tagsantay midna fujaan yar buu leeyahy in yar buu ku qaadanayaa midna weelkiisu wuu weyn yahay oo wuu ballaadhan yahay waxaa xusid mudan oo kale oo waxyaabaha ilaahay uu bixinayo ka mid ah faham ka dheeraada tacalumka oo macnaha atafaquh watacalum waxa sii dhaafsan fiqigan aayaddu ay sheegtay man yuri xadiidku uu sheegay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fiqigaasi macnaha yucallimhu ma laakiin wuu fahamsiinayaa wey sirta shareecadda iyo nuxurkeeda iyo hadafkiiyo ujeeddada iyo wax looga fadhiyo intaba wuu fahmaya qofkaas maaha qof aanu nasku u dhaafin xanaajirta iyo kalxamaha waaya sidaa darteed baa imaam imaamu malik raximah ullah waxa uu lahaa alxikmatu walcilmu nuurun yahdii bihi illaahu man yashaa walaysa bikahrati almasaa'il cilmigaa aynu ka warramayna iyo xikmaddu waa nuur ilaahay uu bixiyo cidduu doona uu siiyo macnaa nuur qofka qalbigiisa lagu tuuro weeyo oo la dhigo laakiin masalooyin badan oo qofku uu ururiyo wuu ka xeel dheeraya fiqigan uu sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam fadligiisa waxaa ka mid oo inaga farxinaya walaalayaal yar yar iyo waaweyn dalabu alcilmi ama raadinta uu qofku raadinayo cilmiga wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay la mid tahay raadinta cadowga la raadinayo si ummadda looga raaxeeyo cadow aynu ku qasbanna inayn la dagaalanno oo lagu duulayo jihaad lala gelayo ajriga laga helaa cilmiga laga helaa raadintiisa leanna waa laba cadow cadowgani waxa uu dadka jidhkoodu kusoo duulayaa kana dhaqankoodu iyo quluubtoodu kusoo duulaya waxaynu odhan karnaa cadowgaa ummadaha gaaladu markii uu ka adkaan kari waayey dadka muslimiinta qarniyaashii lix boqolaadka hijrada iyo wixii ka dambeeyey wuxuu isticmaalay cadowga kale ee jahliga oo wixii la odhan jiray alghasw alfikri dadka in maskaxda laga duulo oo la kala dhex gala iyaga iyo diintooda dabeetana qofkii oo ku abtirsanayo magaciisu muslim uu yahay oo ashahaadanaya oo islaamkii u hiilinaya inuu haddana dubasituu dhan ka jafaya islaamka ama ag taagan yaha uu gaal uun ka hayo oo wax la wuxuu fahmayaaba aanu jirinba oo hadduu doono gaalku uu turjumayo islaamku wuxuu ujeedo waa cajiib buush baa maalin dhawayse ka warramaya oo dadka u turjumayay dadkii ku dhintay jabaraadka markaasaa wuxuu lahaa macquul maaha in la idhaha saddex boqol iyo lixdan qof ayaa dhagax yaroo lagu uruuray ku dhimanaya taa adduunyadu dul qaadan kari mayso xorriyadaa taasi waxbay udhimaysaa uhi iyo xuquuqul insaanka waa arrin aad iyo aada u cajiiba qaar baa laga yaabaa inay yidhahdaan waniya walaa waa runtii ma halkaa la kala firdhiya dadka subxaan allah subxaan allah macnaha waxaan uga soconnaa eeg aayadda suuratu tawba haddaad akrido laftigeedu labadan cadow way isbarbardhig wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falawlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ma aha inay waaqdasu saaxa goob laga hawlgala halkii ugu qaalisanayd wey saaxat ljihaad haddana ilaahay wuxuu leeyahy ma habboona in loo wada baxee cadowgaana cidi ha waajahdo cadowgan jahligaana rag lowga ha u aaso lowga ha u aaso waaya xagga dambe ayaan kusii xusi doonaa in ziyaadaa wuu ka warramay nabigu calayhi salaatu wasalaam taa inuu bimansilati almujaahidi fii sabiili illaahi qofka daalibulcilmiga ee masaajidkaa fadhiya ee la soo fadhiya diinta ilaahay inuu fahmo inuu mujaahidka halkiisa ku jiruu nebigu xusay markaasaa waxa uu yidhi waa xadiid ibnu maaja uu warinayo sanadkiisuna xasan man jaءa masjidii hada lam yأtihi ila likhayri yatacalamuh aw yucallimuh fahuwa bimansilati اlmujaahidi fii sabiili اllah nebigu wuxuu leeyay qofka masjidkayga yimaada dabcan nebigu dee markaa masaajidkaasu jooga halkii jaamacadii cilmiga laga qaadanayahay laakiin haddii isagii adduunyada ka tegey masaajidadiina ay bateen masjid waliba waa la mid qofka masjidkayga yimaada isaga oo u imanaya inuu khayr baro ama khayr ka barto waxa uu taagan yahay qofka mujaahidkii halkuu taagan yahay xagga ajriga iyo ilaahay agtiisa waman jaa ligayri dalika fahuwa bimansilati rajuli yanduru ilaa mataaci hayri ardadiiw qofka masaajidka aan khayrkaa inuu ka sahay qaato u imanin ee wax kale u yimaada wuxuu ka dhigan yahay buu nebigu yidhi qof ilaalinaya alaab nin kale leeyahay maxaa la yidhahdaa waa shmaan waashmaan unbuu ka dhigan yahay hadduu doono bilaan qaxwa oo aan mushaarna qaadanayn ninkaas kaasina waa waashmaanbu leanna dhaxalkii ambiyadoo la qaybsanayn bu isaguna saa waa ka fadhiyaa una u ilaalinaya waxba waxla wuxuu qaadanayaa ma jiro waaya waa fadliga asarka labaad ama daliilka labaad wey xagga sunnaha daliilka saddexaad tirmidi ayuu ku sugan yahay anas ibnu malik baa warinaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau ihi man kharaja fii dalabi alcilm fahuwa fii sabiili illaahi xataa yarjic inta uu qofkaasi ku maqan yahay inuu cilmi ilaahay raadsado waxa uu ku sugan yahay un jihaad oo xasan isaguna lianna aljihaada nawcaan saynu horeba usoo xusnay jihaadku laba qaybood weeyaan jihaadun bilyaddi waasinaan wa jihaadun bilxujati waalbayaan jihaad lagu dagaalamayo waranka iyo hubka iyo jihaad lagu dagaalamayo dooda iyo daliilka iyo qancinta taasaana hagaysa lidaalik baa haddii la waayo jihaadka loo waayo daliilka iyo fiqigiisii inxiraaf baa ku dhaca dadku way iska jabhadoobaan markaasay jaanjaamaan oo meel la eelo ay ka dhacaan marka waxa alxujatu waalbayaan ayaa hogaaminaya jihaadka oo jahaynaya oo awooddii inaanay qalloocanin ka ilaalinayn waa qallooca ka ilaalinayn waaya fadligiisa waxaa ka mida cilmigan waxyiga ahee samaawigii waa miiraatu alambiyaa ambiyada dhaxalkoodii wey ambiyada dhaxalkeeda iminka lagu dhahdo dhaxalkii aabbaha baad ka qadaysaa adigoo ina hebelah qofka inaga mid ahe la idhaahdo odayga dhaxalkiisii waxba kuma lehid bal ka war maratuur wey waali buu ku dhawaanaya wuu dagaalamaya maxkamadoo dhan buu maraya tolkao dhan buu maraya dabeetana wuxuu leeya anigoo ina hebela odayga dhaxalkiisi waan ka qabay soo wax jira maaha xigtooyinkao dham waxay isku laayeen waa dhaxalka aabbaha dhaxalkii ambiyada ayaalaha dadka qada ka war yaa leyta waa nasiib dara wey dhaxalkaasi wuxuu sababayaa dukuula aljanna wa yusabibu ayda allahu akbar waa arrin aad iyo aad u cajiiba xadiidkan oo runtii bushaaradiisa wata aan akrino ibnu xibbaan saxiix buu ka dhigay abi daawud iyo ibnu xibbaan buu ku sugan yahay wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam man salaka ariiqan yatlubu fiihi cilman salaka allaahu bihi ariiqan min turuqi aljanna wardad yow qofka waddo mara isagoo u socda inuu cilmi soo kasbado ilaahay wuxuu u xaadhaa oo u diyaariyaa waddadu jannada u mari lahaa markay munaafiqiintu jaanjaamaan ee ay leeyihiin unduruunaa naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuur lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wadaahiruhu min qibalihi alcadaab marka rag sidaa u wareersan yahay ee uu daydaeyo meeluu maro ilaahay laami xaadhanoo jannada siduu ugu xaroon lahaa qofkaas ayuu diyaariyaa waa mar kastood kusii socota xalqadda cilmiga iyo mar kastood ka soo socota labada waaya caalamka kore ayna weheliya wakhtiga aynu cilmiga wadno samaawiga ah waina almalaa'ikata latadacu ajnixataha ridan liaalib alcilm dadka cilmiga baranaya iyadoo jecel malaa'igtu ka raaliya baalasha waaweyne ay leeyihiin waa malaa'ika uli ajnixatin mathnaa wahulaatha warubac baalashoodii waaweynaaba ina u kala bixinaya ina u kala bixinaya dabcan halka malaa'igtu joogtana midkii oo gaalka ahaa ibliiska la odhan jiray wuu ka cararaa waa isu cagsi halka malaa'igtu joogtana ilaahay naxariistiisaa ku soo degaysa marka garbahay ku kala bixinayaan caalamka koraa wehelinaya waina alcaalim layastakfiru lahu man fi samaawaati waalardi waalxiitaan fii jawfi ilmaa cid waliba qofka mucallimka ee dadka khayrka baraya cid walo makhluuqaadka ilaahay ka midihiba ilaahay bay dembi dhaaf u weydiinayaan xataa xayawaanka faraha badan ee biyaha caalamku biyuu u badan yahay guntiisa ku jira waina fadla alcaalimi cala alcaabid ka fadli alqamari laylata albadri cala saa'iri alkawaakib dayaxa fariyo tobnaadii siduu uga wanaagsan yuu uga tayo roonyu uga iftiin roonye xidigaha xidigaha ayuu qofka caalimka ahayna dadkaa kale uga tayo roonyahy waina alculamaaa warasatu alambiyaa dadka culimada ahayna waxay dhaxleen ambiyada ambiyadana lagama dhaxlin shilin iyo gini toona laakiin cilmigaasaa laga dhaxlay nebigu wuxuu leeyahy faman akhadahu akhada bixadin waafir qofka cilmiga qaataa dheef weyn buu qaatay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam mar haddaad dheeftii u weynayn hayso dee haddaad qawaddo waa musiibo ama qaxwo dad kale u gacmaha ku hayo uuna adu ina taagto allah inagu asturee waaya aqwaasha salafka aan usoo baydhno iyo raggii cilmigan macaankiisa dhadhamiyey asxaabtii iyo ciddii ka dambeeyey fadliga waxa ay ku sheeg cilmiga macnaha fadligiisa inaha ay ka sheegeen qaar ka mid ah maraajicda iyo inagoo ka soo qaadan doona kutubu taraajim mucaad ibnu jabal radia allahu canhu sida la ogsoon yahay wuxuu ahaa asxaabi cibaado badan cilmi badan xalaashii xaraanta aada u kala yaqaanay qiiradiisu ay aada u badnayd waa ninkii uu nebigu lahaa war ka kala daa ummadda qur-aanka manaa salaada aad ku dheeraynaysad qur-aanka badan ku akriyayso yay kala yaacina qaaraan itaalkaaga oo kale lahayn baa kugu daba tukanaye bal usoo koob afataanun anta ya mucaad wuxuu leeyahy calaykum bilcilmi buu hi mucaad war cilmiga samaawigaa barta waa raggii ku liibaanay cilmiga faina alabahu lilaahi cibaada cilmiga oo aada raadisaa waa cibaado ilaahay loo cibaadaysanayo ilaahay baad u cibaadaysanaysa cilmiga samaawiga intaad baranayso wa macrifatahu khashya barashada cilmiga la baranaya waa alla kacabsi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waalbaxha canhu jihaad baaritaanka cilmiga la baarayaa waa jihaad waynagaa soo marayna axaadiidtii jihaadka ka warramaysa markuu qofku mas'alo ay ku adkaato ama la su-aaluu doono inuu baadho waxaa laga yaabaa inay lix saacadood mararka qaarkood ka ama qof daris wada oo masale ku adkaatay cid u sheegtana waayo baa laga yaabaa inuu lix maraajica isu maro lix saacadoodna uu baadho oo dabeedna maskaxdiisi uu tuujiyo seexan kari waayo waxa weeye jihaad baxtigaas wa tacliimahu liman laa yaclamuhu sadaqa qofka jaahilka ah oo cilmigii la baraa waa sadaqa buu leeyay mucaad ibnu jabal saxaabigaas waa run saddexdii qofka u soconayay maxaa ka mid ahaa cilmun yuntafacu bihi intuu ifka ka tegay kadib ayaa cilmigiisii lagu intifaacaya wa mudaakaratahu tasbiix cilmiga oo la isu celcelinayo oo lasoo wada raacanayo dariskii oo la isla eegayo oo la isu saxayo waa tasbiix bay ka dhigan tahay buuri ilaa waa dikriye bihi yucrafu allah wa yucbad cilmiga ilaahay baa lagu bartaa lagu caabudaa halka adduunyadu ay kaa kaxaynayso kaa mashquulinayso cilmiga ilaahay baa lagu gartaa faclam annahu laa ilaaha ila allah tawxiidkiibaa laga horraysiiya cilmigii wa bihi yumajad wa yuwaxad yarfacu allahu bilcilmi aqwaama cilmiga ilaahay ummadaha qaarkood buu ku darajeeya oo ku ciseeya oo kor ugu qaadaa buu leeyahy yajcaluhum linnaasi qaada wa a'immatan yuhtaduuna bihim wayuntahuuna ilaa ra'yihim wayuntahuuna ilaa ra'yihim wuxuu ka dhigaa dadka cilmiga leh ee ilahay u cilmiga fahamsiiye karaamadiisa dad ummadda hogaamiya ayaa ilahay u ka dhiga waa run adiga arkaya oo dee quraysh maxay ahayd intaan cilmiga samaawiga ha u imaanin boqortooyooyin hareeraha ka xigoo shan ahaabay dhex yaaleen markaasay kolna rixlata shitaa'i wasayf kol kolna in hadhowray kuwan ka soo qaadan jireen reer yamaneed kulla kolna dhinacan kale romanka iyo waqooyiga in yar ka soo raran jireen qamadi iyo saliida saxraagaasay taagnaayeen markii dambena waa la garanaya cisigay ku dambeeyeen waa ka nabigula calayhi salaatu wasalaam ina allaha la yarfac bi hada alkitaab aqwaama wayadacu bihi aakhariin aw kama qaala calayhi salaatu wasalam wardar yahow kitaabkan samaawigaa ilaahay ummadaha qaarkood buu ku ciseeyaa qaarkoodna wuu ku duleeyaa kuwa iimaansada kitaabkan isaga ah ee ka run sheegee ku camalfala ilahay uu ku ciseeyay kuwa qawada ee ka gacan taagta xagga dambe ka tuurana ilahay waa ku duleeya subxaana allah waaya waxaa khatiib uu ku warinayaa kitaabka cilmiga uu kaga hadlo alfaqih walmutafaqih la yidhaahdo sufyaan ibnu cuyayna wuxuu ka warinayaa caalimkaa weyne muxadidka ahaa ayaa wuxuu yihi arfacu nnaasi manzilatan man kana bayna allahi wa bayna cibaadih wahum alanbiyaau waalculamaa ilaahay agtiisa waxa dadka ugu darajo weyn qofka ilaahay iyo ummadda u dhaxeeya eh u kala turjumaya isfahamsiinaya macnaa ilaahay ummadda fahamsiinaya oo abuuri ambiyada iyo culimada cidda ilaahay uu soo diray ummadaha oo ambiyada ah iyo culimadii ka dhaxashay dadkaasaa ugu darajo sarreeyay buu waxaa kaloo mar labaad abu xaniifa alimaam abu xaniifa uu ka warinayaa khatiib abu xaniifa wuxuu yihi lam yakun wliyaa llahi fi dunya waalaakhirati alfuqahaa waalculamaa falaysa lilahi waliyun wardadii haw dadka culimada ah iyo fuqahada muxadisiinta mufasiriinta fuqahada raggaasi adduun iyo aakhiraba haddaanay awliyada ilaahay ahayn dee ilaahay weliba ma laha buuli awliyada ilaahay waa dadka diinta sida fiican u fahmee ku camal falaya muxaqiqiinta abu alaa ina awliyaa allahi marka aayaddu ay leedahay kuwa kow ka noqonaya waa kuwaas waa fadliga cilmiga iyo culimada khatiib mar kale waxa uu warinaya oo tara maaragtay kusoo naqila aqwaal fara badan kitaabkiisa can ibnu hilaal waxa uu leeyay saciid ibnu jubayr ayaan weydiiyey taabicigaa jaliilka ah caabid weyn ahaabaa waxaan ku idhi buu idhi yaa abaa cabdallah maa calaamatu halaaki innaas goormay dadku halaagsamayaan macnaha sharku ummadda ayuu uga warwarsan yahay maana berihii had iyo jeer fitnadii axaas dadka muslimiinta a iska dhex wareegaysa baahay goormay dadku halaagsami karaan baad u malaynaysa qaala idaa halaka fuqahaa'uhum halaakum ar waxaa loo yaabaa buuhi dadka diinta yaqaanaa markay ka tagaan ee dad wada juhaalay oo isqancinaya isku soo wada baxsadaan markaasaa loo yaabaa buuhi ibnu cabdilbar waxa uu ka warinayaa isaguna jacfar ibnu maxamed qaala maa mawtu axadin axaba ilaa ibliis min mawti faqiih qofka diinta ilaahay dadka fahamsiinaya xalaasha iyo xaraamta iyo xaqa iyo xaqa ilaahay uu leeyay qofka fahamsiinaya kaa geeridiisu midka ibliis la yidhahdaa ugu jecel yahay buui manaa isagaa fikro u miisaamo nafkii waagay dabeetana wuxu hi halkaa waa waxaan aada u fahamsanahay buui ibliis qofku geeridiisa ugu jecelyahay waa faqiiha buui qofka ilaahay uu diinta fahamsiiyey kaasi inuu ka tago oo dadkii uu duufsan jiray uu cidlo ka helo aleenka uu isugu maro sida xoolaha loo duubo oo kale saasuu jeceliyay ibliisku lugtaana lug hadhay dheh ayuu ibliisku odhanayaa marka laydhaa qof caalime baa dhintay imaamu shaafici raximahullah isaguna waxau yihi dalabulcilmi afdalu min salaati naafila maqaaladiisibay ka mid ahay qofku inuu masaa'il fara badan iyo cilmiga iyo qur-aanka iyo xadiidka inuu fahmuu barto ayaa ka fadli badan buu ihi inuu salaado badan oo sunna a tukado hala yaabin waxba laga yaabaa sunnaha uu tukanayaa inuu ansixiba waayaba cilmi la-aan daraaddeed dabeetana qofkii uu tukanaya mana ansaxayo waa hadduu jaahil yahayna dee weligiiba jaahil ha ahaado waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa ku ag tukado salaaddii khalday almusiiu salaatii ninkii caanka ku ahaa muxuu ku yidhi markii uu yeedhay warkaalay kii salaamay dabeedna muxuu ku yihi salli fa innaka lam tusalli warara tuka buuhi maa tukanini hadda jaahil buu ahaa salaadiisiina wuxuu ihi ma jirto marka kuma doodi karaysid qofkani waxa weeye jaahil buu ahaa marka waxa uu leeyahay sheekhu salaada wixii u sixi lahaa ee cilmiga inuu qofku isku mashquuliyaadaa salaada sunnaha ah uga ayaa uga cilmigaasaa uga fadli badan buui mar kale wuxuu yihi sheekhu maqaaladiisii ka mid ahay man araada dunya facalayhi bilcilm waman araada alaakhirata facalayhi bilcilm waardadii u qofkiina adduunyo doonaya iyo lacag iyo kaash cilmiga ilaahayuu ka durki war qofka aakhiro doonayo cilmiga ilaahayaa ka durki haddaad xoolo doonaysana xamaraag joog haddaad xila doonaysana xamaraag joog soomaali xamaru waa wuxua dee farasba iyagu kay xamarahay sheegayaan faras buu ahaa marka xamaraheenu waa cilmiga imaamu shaafici waxa uu leeyahay war cilmigaa ayaa laga helaa sharafta cilmigaa laga helaa adduunyada cilmigaa laga helaa aakhirada qofka intaaba doonayo laakiin haddaad tidhahdo wallahi haddaad kitaabkaa la bilaabaya ag fadhiisato meeshaa qaxwo intaa yaraad qabqabanaysaa isku yaacaysa yaa ama sida hebelba u uruurinaya adna uruuri war sheekhu maynagu ina ogaa rag fara badan oo kutubta akhrinteeda iyo akhrisashadeeda ku mashquul ahaa ayaa yidhi wallaahi bahashii durugta oo kala fogaataye bal xaggeeda uun markaa wuxuu leeya war kii adduunya doonaya lafteeda oo ilaahay baa soo uruurinaye cilmiga cilmiga yuu sheekhu leeyahy mar kale waxau ihi maqaalo saddexaad waa imaamu nawowi baa maqaaladaha kusoo naqilaya kitaabkiisa majmuuca ma taqaraba ila allahi tacaala alcabd bishayin bacda alfaraa'id afdal min alab alcilm afdala min dalab alcilm waxa ugu muhiimsan ee ugu fadli badanoo qofku ilaahay ugu dhowaado cibaadooyinka faralka ah kadib waa cilmiga buuhi cilmiga raadintiisa waa cilmigana isku dhiiri gelinayno waaya imaamu alghazaali oo si kolka loo eego masaa'ilka qaarkood xikmaduu yar samayn jiray oo yar falsafayn jiray oo marar badanna dee culamaau tarbiya ay raajacaan ayaa maqaal buu sameeyaa markaynu soo ururina macnihiisu ahaa cilmigu buu ihi waa cawro aynu odhan karna wuu ka daran yahay cafwan cafwan cafwan jahligu waa cawro jahligu waa cawro ka daran cawradan qofka bani aadamka ah cawrada qofka bani aadamka ah waxaa ka daran buu ihi cawrada jahliga waayo qofku wuu ka xumaadaa buu ihi kolka maradu ka dhacdo oo dee waa ka saw-atayn baa la ydhaca waa macnaha xumaystiisii markay muuqato qofku wuu ka xumaadaa marka jahligiina sidoo kale qofkaan dee isnisaqayne naftiisa been u sheegaynin isagana wuu ka xumaadaa wuuba xanaaqaaba marka laydhaha war aamus adigu jaahil baa tahay so qofku mma wareero markaa bud buu qaadanaya walow haba ahaado haba ahaado wuxuu ninkaasi uga xanaaqayaa buuhi waa cawro qofka haddaad marada ka tuurto cawra meeshii ka soo baxdo waa kaa xanaaqay jahligiisaasi marka uu muuqdana qofkii dee wax dareemaya cawru ku dhacayaa haddaba labada cawro way kala duwan yihiin buu ihi dee tan tanaaba sii daran buu isagu markaa leeyahy tanaa sii daran tan mara yaroo deg degaad hesho laakiin tani waxay u baahan tahay in loo sabro oo sidii loo asturi lahaa waaya maqaaladu runtii way badan yihiin laakiin inahaasaa ka mid a aynu u baydha mawduuca qaybtiisa labaad intaa haddii aynu fadligii kaga baxno aadaabta fadligan goormuu caalimku yeelan karaa fadligan goormuu yeelan karaa daalibku fadligan goorma yeelan kartaa ummaddu iyo meesha cilmiguu ka jiraa waa marka adaabtan soo socotaa ay meesha taallo oo aynu odhan karno wax badan oo ka midihi waxa ku dhacay khalkhal adaabtan iyada adaabta waa mid ilaahay lagula dhaqmayo waa mid sheekha lagula dhaqmayo waa mid ardayga lagula dhaqmayo waa mid bulshada waxbaranaysa ay ku wada dhaqmayso adaabtaa waxaa kow ka ah waajibna ah alikhlaas fi lculuum liana alcilma cibaada in niyada qofku uu saafi ka dhigo markuu cilmigan baranayo cilmigan kolka uu baranayo waa inaanu adduunye ku doonin waa inaanu sharaf ku doonin waa inaanu kursi ku doonin waa inaanay ustusnimo iyo ka ahayn wax kale waa inaanu inuu cid kula murmo waxaasoo dhan maaya waa cibaada ilahay buu ugu dhawaanaya sida salaadaa loo diiday inay kaa galo wax istusnimo ahay cilmigiina noocaas oo kale markaasuu barakoodaa cilmigu markaasuu baraka yeesha waana farqiga u dhexeeyeen odhan karnaa cilmiga xalqada masjidka ka jira iyo cilmiga jaamacadaha iyo iskuullada ka jira inankii markuu jaamacadda joogo ama iskuulka lacag badan baa loo huraya waxaa la leeyahay berri baynu ka soo saaraynaa waynu maal gashanaynaayo wuu soo tufi doonaa lacagtaa iyo mid ka badanba hashii baa laga doonaya laakiin kolkuu qofku halkan ka qaadanayo cilmiga isaga ugama jeeda adduunyo sida badan laakiin waa wuxuu doonaya in wax ku kororsado jahliga iska fujiyo waaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi man tacallama cilman mima yubtaqaa bihi wajhu llahi tacaala laa yatacallamuhu ila liyusiiba bihi caradan min addunya lam yajid carfa aljanna wardadii haw cilmiga ilaahay lagu raaligeliyo ee lagu garanayo cilmiga samaawiga ah qofka adduunye u barta jannada udgoonkeeda ma hela buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam jannada udgoonkeedana toddobaatan sannadood masaafad la socda laga ururiyaa udgoonkeeda ma udgoonkeeda hadduu waayena ma ag maraya wey waayay nacuudu billaah ikhlaaskii oo muxuu yahay marka ikhlaaskii markay culimmadu fasirayeen aqwaashan ay ku fasireen alikhlaasu tarku xubi lmadxi cala alcamal ayay qolyaha qaarkood leeyihin ikhlaas waxaa la yidhaha camalka aad qabanayso oo in lagugu ammaano aanad jeclaysanin qalbigaaga ayay kusoo dhicin ha lagu ammaano haddii ha lagu ammaanaba niyaddii ay soo marto oo adigaa inxiraafee baydhay qolyaha qaarkoodna waxa ay leeyihiin waxa weeyaan ifraad lmacbuud lilcibaada aw bilcibaada ilaaha la caabudayo cibaadada loo gaar yeelo qolyaha qaarkood waxay leeyihin sirun bayna alcabdi wa rabbi laa yaطlacu calayhi malak fayaktubah walaa shayطaanu fayufsida waa sir addoonkii ilaahay udhaxayso oo aanu malagu ogaan karin hadduu ogaan lahaa wuu qori lahaa hadduu shaydaanku ogaan lahaana wuu fasaadin lahaa cidima oga si kasta ha ahaatay intaba waa lagu fasiri karaaye ikhlaas waa laga maarmaan ilaahay baa wuxu uhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin nabiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat dee waa loo wada qaxay madiina xadiidku sababtu ku yimi waxa u ahaa nin isagoo islaamka daba qaxay inta ragga qaarkood islaamahoodii bay ka qaxeen xoolahoodii iyo daarahoodiina way ka qaxeen midna islaam buu ka daba qaxay madiina tagtay marka xadiidku waa ka islaan iyo adduunye iyo waxaa sheegaya waaya caalimka weyn muxadidka ee la odhan jiray sufyaan thawri ayaa isagoo masaladan ka hadlayaa wuxuu lahaa maa caaladtu shay-an ashadda calaa niyati wallahi waxyaabaha igu adaga markaan cilmiga baranayo aan hawl badan kala kulmi jiray waxaa ka mid ahaa buu ihi niyadayda niyadu kolkaa yaro baydhaba waan soo qaban jiray mucaalaja waanu isla rafanayna legdankaasaa naga dhexeeyay buu aniya niyada kolba bahashaa niyadaa safeesaan u lahaa hawl badan baa iga soo gaadhay buu camru bnu ther ayaa waalidkiisiibaa waxa uu ku yihi uu la hadloo yaa abi maa laka idaa wacadta annaasa akhadahum اlbukaa waidaa wacadahum gayruka laa yabkuun faqaala yaa bunay laysat الnaa'ixaةu hukla mihlu الnaa'ixaةi اlmusta'jara cabrubnadar aabii buu la hadlo wuxu hi aabo aabii waa cid weyn buu aha marka aad dadka adigu u baxdee aada wacdiyayso way wada ilmeeyaan buuri khushuuc badan baa ku dhacda qalbigooda saamayn baad ku samaysaa laakiin dadka kale sidaadoo kale ma ahee maxaa dhacay kelmad yaroo xikmadaba u dhiiba wuxuu idhi aabbo islaanta laga dhintay ee goblantay ee la ooyeysa goblankaa ay goblantay oohinta baroorta ay barooranayso iyo tala soo kiraystay baroortay barooranaysaa dee isku mid ma aha buuli tanna waxba ugama dambeeyaanoo halka u dambeeyay geynaysa halka u dambeeyay qaylada geynaysa tanina dadkii lacagta siiyey kolka ay aragtana heerkaa malaa maynaan gaadhine oo inta way ku yaro dhufanaysaa markay kasii jeedsadaanna way iska xidhanaysa yaaba labadaas ma isku mid baa buui midnaba u oheysay iyo mid iska ohinaysa marka waxa weeye hada yufiid alkalimatu alxaya min alqalbi alxay kelmadoo noole qalbi nool bay ka soo baxaysaa wa tu'air waanay saamaynaysaa waaya taasuu shinqiidi ka hadlayay marka uu lahaa lilaha akhlis fi lculuumi tadfari binayli khuldin fi lmaqaami alakbari fadaalibun cilman ligayrihi mukir bihi wacarfa jannati illahi xudir cilmiga adaabtiisa waxaa ka mid ah arrimo dhowra in qofka isu diyaarinaya inuu xalqadahan ka qayb galo iyo meel kaleba arrimahan dhowrkaa waa inuu laasima ama oday ha ahaado ama dhallinyaro ha ahaado lix arrimood bay sheegeen maqaalada sufyaan sawri baa lahaa shicirna way ku tiriyaan waxa weeyaan annasab macnaha inuu xamilo dhibka cilmiga duulu suxba muddo dheer inuu xejisan karo alinsaatu waalistimaac inuu noqdo dhagayste aamusan alxifdu waalfahm inuu xafido uu fahmo waxa loo sheegayo alcamal inuu ku camal falo annashru lilahaali inuu ummadda gaadhsiiye markuu intaaba yeedho mid mid haddaynu usoo qaadanno cilmigu wuxuu u baahan yahay hawl ku talagal markaad cilmiga baranayso waa xirfad wey xirfad bilaa hawla miyaad aragtay bal iminka inanka lagu dara halkaa geerashkaa gawalida ama nijaaradda maxaa hawl ka soo gaaraad umalaynaysa ama laydhaha tababar mucalimo gal dabcan waa inuu qofku ku talagalaa nas nebi ambiyada ka mid ah ereygaa xusayba kumuhaa nabiyullaahi muusa ibnu cimraan calayhi salaam wuxuu la hadlayay ninkii dhallinyarada ahaa ee la socda wuxuu uhi laqad laqiinaa min safarina hada nasaba abal inoo keen buuhi qadadeen waa markay rixladda cilmiga soo galeen khadir u socdeen intii aynu safarkan ku jirnay hawl baa ina soo gaadhay safarkan cilmiga intaynu ku jirnay waaya sidaa darteed ayuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjiz waar qof yahow ilaahay kaasho wixii ku anfacaya ku dadaal oo cilmigaasi uu ka mid yahay hana daalin hana daalin buu nabigu lehy alayhi salaatu wasalaam saxiixa muslim waxaa ku sugnaa laa yustataacu laa yustataacu alcilm biraaxati ljism waa ardadii ow cilmiga laguma karo inuu jidhkaagu raaxaysto iyo cilmi isla heli maysa waaya waxaa kaloo lagama maarmaana duulu suxba adaabta waxaa ka mid a cilmiga aynu kula dhaqmayno inaynu waqti dheer ku talagalno kitaabbaa la bilaabayaayo kada wa kada dabeetana muddo dheer unbaaba lagu caalimgaroobaya ma kula tahay duulu suxba muddo dheer waa laga maarmaan waxa ay tilmaamaan qolyaha taraajim imaam maalik ka warrama annahu laazama shaykhahu ibna hurmuz cashara sanawaat min asubxi ila azawaal imaamu maalik oo dee saaxibulmadhab ah sheekhiisa ibnu hurmuz toban sannadood buu ka ag dhowaayo ag fadhihi jiray subaxdii laga bilaabo ilaa labayo tobanka ilaa intay doorka gaadhayso waa mise gelin dhan ku dhufo toban sannadood intaasuu halkaa la soo jiifay keligii maaha dee culimo kalena dabcan uu leeyahay marka wakti dheer siiya shan sano kooraska waxaa ugu tala gashaan inuu noqon karo halkaa aad la soo jiifaysa insha allahu haddii naftu ay maaragtay kugu sii jirto shan sano lix sano toddoba sano shaqadaadiina waa iska wadata xalqadahan cilmigaa kolba intii aad la qabsan kartana wuunaad la qabsanaysaa labadaad isla wadaysaa marka ha soo dhawaynin waa kuwa soomaalidu ilaa shan habeen sheekh laguna noqdo soomaahe shan habeen dee inaad sheekh ku noqota ha ka sugin waxaana oo cilmiya waaya waxa uu leeyahay imaamu shaafici laa yadlubu hada alcilm man dalabahu bitamallul wa ghina nafs idan falaa yuflix wardadii u cilmiga ma gaadhaya buuli qofka isagoo iska caajisan cilmigan dhex gelaya isla markaana qaninimada naftiisa naftiisa waxay jeceshahay ee adduunyole ee seexashole ee raaxale bal cilmi saa laguma gaadha buu leeyahay waay nin shaacirabaa waxa uhi masalada lafteeda isagoo ka warramaya waman lam yaduq dulla tacallumi saacatan tajaraca ka'sa aljahli tuula xayaatihi wardadii qofka saacad u samri waaya buu dulliga uu cilmigu leeyahay culayska uu cilmigu leeyahay iyo hawshiisa qofka saacad u safri waaya galaaska jahliguu ka cabbaa weligiiba galaaska jahliga ayaad ka cabbaysaa weligiiba haddaad weligaaba haddaad u sabri weydo saacado kooban cilmiga macnaha soo jeedkiisa fadhigiisa sugidda aad sugayso sheekha daba socodka aad daba soconayso baryada aad baryayso kullu dalik alxamdu lilah de iminka marka loo eego sidaynu inagu waxu baranayno iyo meel fogba ha tegina culimadeennii hore un siday waxu baran jireen soddon sano ka hor labaatan sano ka hor afartan sano ka hor dee qofku intuu halkan ka tago ayuu dee muqorafad qaadan jiray dadkaa qotidaa ula dhex wareego laba kitaabuu ku akhristo shuuradiisa iyo laxooxdaa basbaas kalena dee wuu soo dawarsanaya markaasay ku odhanayaan muxuu sabeena noo weydiinayaa iyo orgacyaal ninkani dee muqorafad buu soo maray marka runtii arrin adag wey maantana waxaynu ognahay waxyaabaha u qaalisan buu cilmigu ka mid yahay arday baa laga yaabaa jaamacad tegaya in soddon kun oo dollar ay kalifto goormuu soo saariba goormuu soo saari waaya waxaa kaloo lagama maarmaana alistimaacu walinsaat marka cilmiga la dhagaysanayo in la aamuso oo lana dhagaysto ilahay baa wuxu uhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu waansituu lacalakum turxamuun qur-aanka marka la akhriyaya cilmigiina waa la mid xadiidkii rasuulka sala allahu alayh wasalam isaguna waa la mid waa aamus iyo dhagaysi buu ayuu ilaahay isku daraya ila ilaahay dadku yaqaanaa iyo in fara badan inay janjeedhaan oo markuu xalqada qofku soo fadhiisto dadka qaarkood baa luloola markuu xalqada soo fadhiisto dadka qaarkood baa xisaabtii bakhaarka soo xaadiriya ama dhacdooyinkii maanta soo maray oo dhan cajalada dib u celiya dabeedna qofka ag fadhiyay buu idhaahdaa halkee la maraya waxaa ka dhigan tahay inuu maqnaayo oo kale halkee buu iminka halku maraya waa halkee marka labadaa waa in la isku daraa waa shuruuday ka mid kadalik alxifdu waalfahmu wixii la sheegayay ee la akhrii doono in la xafido intii la kari karo lana fahmo waxau shaacirkaasi leeya walcilmu in lam yakun fi sadri ajmaca fafi lqaraatiisi suqraahu wa kubraahu waaya adaabtii cilmiga waa soo gaagaabinaynaaye waxaa ka mida ixtiraamu shaykh inuu qofku cidda waxu dhigaysa u faa'iidaynaysa inuu ixtiraamo ixtiraamkaasina waa lagama maarmaan waaya rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam laysa mina man lam yuwaqir kabiirana walam yarxam sagiirana walam yacrif licaalimina xaqah wardadii oo annaga naga mid maaha ummaddeeda islaamka qofka aan weynay ninka ayaga weyn aan u naxariisan ninka ayaga yar aan garanin qofka caalimkaa xaqiisa mid walba xaqiisa in la siiyo qofkii markaasuu ummadda si wanaagsan uga mid yahay qofkii weynaa odayga ahaa kii dhallinyarada ahaa wuu ixtiraamaya odayga laftiisii wuu u naxariisanayaa kii yaraa ee mustawaha uu ka fikiraya aan gaadhsiisnayn wuu u caqli celinaya qofkii caalimkaana xaqiisii baa la siinaya ibnu siriin ayaa waxa uu leeyahay waxa aan arkay ibna abi layla wa asxaabuhu yucadimuuna wayasuuduunahu wayusharifuunahu mila alamiir ibnu abi layla baan arkay buuhi iyadaoo dadkii uu waxbarayay ardaydiisa ahaa ay weynaynayaan sida madaxda iyo mas-uulka loola dhaqmayo madaxweynahana ay ula dhaqmayaan say u dhagaysanayaan say u ixtiraamayaan say u maamuusayaan hadday waxu sheegayaan adaabteeda sidaa darteed baa dhaqankaasi dhaqankii asxaabta u ahaa ixtiraamka iyo sharafta iyo wanaagga ay ku wada noolaanayeen jiilkii asxaabta ridwaan ullaahi calayhim waxaa soo aroortay cabdillaahi bnu cabbaas calaa jalaalati qadri isagoo dee la og yahay asxaabtii ugu fadliga badnayd inuu yahay nabigeena adeerkii calayhi salaatu wasalaam nabiguna u duceeyey zayd ibnu thaabit oo maalin maalmaha ka mida fuulaya neef ama gaadiidkii faraskii iyo awrkiiyo fuulaya ayaa uu adeegayaa wuxuu u qabtay kooraha si aanu ula ceerin markuu halkaa rakaabka lugta saarayo ayuu kooraha ayuu u hayay dabeetna zaydna markaasuu fuulayay zayd baa wuxuu ihi war iska daayo waxba ha ii qabanine aniga ayaa ku filan cabdallah inaan fuulo waan ku filla markaasuu dabeedna masaluu ka sheegay oo wuxuu idhi haakadaa umirnaa an nafcala biculamaa'ina dadka culimmada yadaa inaanu sidaa u waaweynayno ayaana la faray buu ihi cidda fartayna waa nabiga sala allahu calayhi wasalam waaya lidaalik baa bacdu almuxadisiin waxa ay ku tegeen sheekhiisa marka uu daalibku u yeedhayo inuu yidhaahdo yaa shaykhi yaa shaykhi erayadaasoo kale inuu yidhaahdo oo xataa aan uguba yeedhin bay muxadisiinta qaarkood baa fikradaa qaba inuu maaragtay aanu magaciisaba ugu yeedhin iyagoo ka faaidaysanaya qowla allahi tacaala laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda yeedhmada nebi maxamed ha ka dhigina yeedhmada dhexdiina isu yeedhaan oo kale yaa rasuula allahi yaa nabiyllahi sidii lo odhanaya kalna sheekhi sheekhiisaa idhaada yaa sheekh hebel hebelow yuu odhanin oo magacaa ugu yeedhin eraygaa la difan ha ku idhahda sida waalidkaoo kalunbuu la mid waalidkii jidhkaaga hadduu dhalay kana ruuxdaadii buu korinayaa oo uu barbaarinaya marka isaguna dhinacaa kale waalid buu ka yahay waalidkaaga sidaad u odhanayso aabbo iyo hooyo ee loo diiday magaciisa inaad ugu yeedho sheekhiina saasoo kale bacdu almuxadisiin ayaa sidaa qabo oo maaragtay maqaaladooda ay ka mid tahy waaya waxaa kaloo adaabta ka mida daalibku ay tay inuu sheekha kula noolaado qofku waa bani aadam wax soo gudbinaya wax akhriyaya hadduu ku arko gef iyo simbirixo waxa uu sheegayo ku jira inuu ku baraarujiyo sida ugu hufane ugu edab roon laakiin arrintaasi aanay keenin inuu kaga cararo lannahu liana alkamaala lilahi tacaala dhammaystir ilaahay unbaa laho dhammaystiran addoommaha dee kullu bni aadama khata wakhayru lkhataa'iina tawaabuun ina bani aadam uu gafaya laxni baa imanaya loo kasay laxni baa imanaya waxa le laxni aan loo kasin baa inta faraha badan oo macnaha leh oo qalad xagga carabkaa leh marka isagoo sheekhiisa jecel haddii uu gef ku dhaco arrintaasi yay keeni inuu ka moraal jabo laakiin ha ogaado inay la gudban tahay uun in uu sixi karo waaya taasi waxa weeye tii xagga weynaynta idaafatan ilaa dalik weynaynta lafteedana waa inaan lagu talax tegin oo xagga kale aan la marin oo qofkii siduu sheekhii u weyneynayo u ixtiraamayo hadday kaliftay inuu sidiisoo kale u socdo oo sidiisoo kale dharka u xidho oo sidiisoo kale u tallaabsado iyana dhibkeeday leedahay marka weynayntu ilaa xad iyo wixii mashruuca uunbay ku sugnaanaysaa waxyaabaha adaabta ah ee ardayda u haboon waxaa ka mid a an yakuuna sababan linashaadi shaykhi fi darsi fi listimaac dhegaystaha ayaa isaga laftiisa laga rabaa taa macnaheedu waa maxa taas waxa weeye inuu qofku iska ilaaliyo min alkasali waalfutuur waalitikaal waاnsiraafi dihn in qofka aanu jeesanin dareenkiisu inaanu iska seexanin inaanu murmin ama hadal fara badan gelin iyo buuq samaynin qofka dhagaystahay laakiin waa inuu isku dayaa inuu la jaan qaado qofkan uu eegayo ee waxu sheegaya oo maaragtay uu la jawaabi karaa la jawaabi karaa uu la jaan qaadi karaa waxyaabaha ka qayb qaadan kara nashaadka gudbiyaha iyo mucallimka ayay ka mid tahay saa darteed baa khatiib albaqhdaadi waxa uu lahaa xaqu lfaa'ida allaa tusaaq ilaa limubtaqiiha cilmigani waa faa'iida ee waxa munaasib ku ah un ku dalbayo doonayo xiisaynaya in loo dhiibo ku aan doonaynin oo isagu foorfoorasanayo kuma wanaagsana buu sheekhu cilmigan iyo dee cilmulxadiid buu sheekh ku mashquulsanaaye xaqu lfaa'ida an tusaaq ilaa mubtaqiiha cidda jecel ayuu ku wanaagsan yahay bacd aludabaa ragga xukamada qaarkood baa mid waxau yihi nashaatu alqaa'il calaa qadri fahmi lmustamic qofkan wax sheegaya firfircoonaantiisu waxa ay ku xidhan tahay dhagaystuhu kolba siduu u fahmayo siduu ula jaan qaadayo taasina waa mid laga rabo dhalabada ibnu mascuud waxa uu lahaa isaguna masaladan uu ka hadlayay xadit innaasa maa ramaquuka biabsaarihim faidaa ra'ayta fatratan fanzil marka aad aragto dadka waxaad waxu sheegtaa buuli oo ad u khudbadaysaa oo deris u akhridaa maa ramaquuka biabsaarihim intay si wanaagsan kuu soo eegi karayaan marse haddii ay kaasii jeedsadaan buuli ka jooji ka jooji kaana yatahawalna fi lmawcid waa kiila markuu ka warramay rasuulka sala allahu calayh wasalam waaya adaabtii ayaynu ka warramaynay waxyaabaha adaabta cilmiga lagula noolaanayo laynaga doonayo waxaa ka mida cilmigaa la bilaabayo alxadaru min alxayaai waltakabur inaanu iska ilaalino xishoodka iyo isla weynaanta waa cudurra iskaga jira qofka xishoodka cilmiga laga xishoodo iyo isla weynaanta waxaad mog waxaa maxaa culimadu ka warramayla culamaau tarbiya bay ahaayaane waa wax fara badan oo ina haysta oo u baahan aynu iska saxno caaisha waxay leedahay alla dumarka ansaartu wanaagsanaabay leedahay laa yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin xishoodku uma diidayo inay diinta ilaahay fahmaan ee nebiga intay soo qaabilaan calayhi salaatu wasalaam toos ula hadlaan oonay fariin cid u soo fariin ayaa af buuxa ay ku gudbinaysaa waxay dareemayso ee ay tarayso mararka qaarkood buu dabeetana ku yar marganaya caashule baliga nasi aa usii sharax bal hadda islaantii xaydka iyo sida la isaga nadiifinaya waxaa weydiinaysa bal intaa u dhamaystir waa tii u dhammaystiraysa caaisha marka way ku hambalyeynaysa waaya sidaa darteed ma habboona inuu qofku idhaahdo wallaahi adugu nin weyn baad tahay aata noocii wax baran jiro waad ka weynaatay ama caaqil baa tahay ama jaamici baa tahay ama madax baa tahay meesha ma taallo imaam axmed ibni xambal aakhira cumri isagoo itaal daran baa ayuu waxuu sitay tawaadii iyo qalinkii wax ku qorayay markaasaa la waa sidee xataa ant oo adiguna axmed oo waxbaad wari qoraysa adigoo madhabkii qoray waxa uu leeyahy min almixbarati ila almaqbara wardadii how tawaada aan khadku iigu jiro intaan ka dhaqaajiyo marxabaasha tegayaa buui labadaa wax iiga dhaxaynaya cilmiga iyo qabriga adeerayaal ma jira buui marka islaamku ma yaqaano arrintana qofku waa khariij jaamacad buu isagu ka soo baxa dabeetana inuu wax gudbiyo mooyaane inuu kursi un maqaaxyo un ka sheekeeyo ama waa taasir isagu bakhaar uu camiran iyo sharkadayo ama waa nin madax ah oo isagu masaajidka ma fadhiisanayo ama waa caaqil oo isagu mafrashkiibuu ka hadlaya maya xalqadeenna asalkaa iyo meesha laga sahay qaadanayo lagu nuurayo lagu horumarayo waa halkan weyn waaya marka xishoodku waa ka takaburkiina waa la midun saa darteed baa sida bukhaari ku sugan mujaahid baa waxa uu lahaa laa yatacalamu alcilma mustaxyin walaa mustakbir waardadii ow cilmiga ilaahay ma baran doono nin ama in kibri ku jirto cilmigaa iska weyneynaya ama xishoonaya ama xishoonaya xishoodkaasi waa istusnimo dhanka kale ah istisnimo xagga tarkiga iyo ka tegidda ah oo iyaduna inkaara weeyo aadamihii aad isu tusayso inaanan xalqadan u baahnayn oo adigu aad caalim tahay ila istusnimadii ficilkiina way galaysaa tarkigiina way galaysaa waxaad leedahay anugu waan garanaya intaa intaa waa fahmaya marka khatarteeday leedahay waaya arrintaa xishoodka markaynu ka warramayno doocan wixii xun waa laga xishoonaya laakiin waxaa laga hadlayaa un xaqa inaan laga xishoonaynin waxbarashada inaan laga xishoonaynin laakiin mujtamaca dabaqadihiisa kala duwan jaanis wanaagsan baynu haysanaa in intuba ay ka faa'idaysan karaan intuba ay ka faa'idaysan karaan ka xildhibaankaadaa looga baahan yahay ka suldaankaadaa looga baahan yahay ka taajirkaa ka mutacalimkaa kii walaad hore ahaan jiray ee uu ka yaro abaaday ee uu ka baaldheerooday intii hore inuu isaguna dib warka uga afuufku isku soo hagaajiyo cilmigii intusoo mid waliba uma baahna mid waliba uu baahan yahay waynu isku heshanaynaa markaa hebelba wuu fadhiya ha yidhahaa ka kalene waaya waxaa intaasii raaca laabudda fi dalabi maraatib si qofku aanu u dirin si aanay ugu qalloocanin inuu maraatib maro iminka xalqadaa la bilaabaya qaybo kala duwan bay leedahay halkuu qofku kala qabsan karo isagoo kutubta yaryar awooddiisu ay tahay inuu la qabsado ka u dheer waa inaanu isku taagin intuu ka yar ka xishoodo hadduu ka u dheer la qabso is idhaahdo kanna fahmi maayo kii kalena dhaaf marka waxaa laga maarmaana qofku inuu mucallinka la tashado oo idhaahdo intaasaan soo dhigtay muddadaasaa igu dambaysay sidaasaa waxa noqdeen ila istishaara weeye istishaaradu adduunku waa kaalin muhiimay ku jirtaa halkeen la qabsan karaa baad umalaysa sheekh xalqadan marka sheekhiibaa u tilmaamaya wuxuu leeyahy adigu kooxdasaad ku jirtaa kooxdasaad la qabsan karaysa sidaa darteed baa culimmada ay leeyihiin waa xikmade man lam yutqin ilusuul xurima alwusuul qofka usuushaa aan soo itqaanin inuu maqsuudkii gaaro waa laga xirmaaninaya usuushii hoose kol haddii uu qofku aanu soo sugin waa dhaafaysa waxaa kaloo adaabta ka mid a in qofku aanu is odhanin wallaahi halkan mala badan baa ka da-aye inta oo dhan ba isku wada qabo laakiin istiaacadii waana ku xisaabtamaa iyo awoodiisa iyo inta uu karayo lannahu waxaay culimadu leeyihin man raama alcilma jumlatan dahaba canhu jumlatan qofka cilmiga kulligii yidhaahdo wada qabo kulligiiba wuu wada dhaafaa man raama alcilma jumlatan dahaba canhu jumlatan waxaa kala yidhahdeen isdixaamu alcilmi fi samc madalatun fi lfahm qofku inuu maskaxda isugu soo ururiyo iyo maqalka iyo cajalada cilmiga fahamkay lumisaa ma jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi qofka bani aadamkii waa daciif xasba alistitaaca isku xisaabtan inta aad awoodi karayso sidaa darteed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam dee intee lagu soo dejiyey markii ugu horraysay casharkii ugu horreeyey muxuu ahaa tee iqra in yaroo ka mida buu ahaa mudduu malagu ka maqnaa intii buu qaybay haddana waa loo yaro kordhiyey saas ahayd ilahay baa wuxuu leeyay waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muktin wanazalnaahu tanziila calaa muktin si degan oo la fahmi karo ayaan ugu soo dejinaynaa baa ilahay u nihi waxaa kale oo ka mida adaabta laynooga baahan yahay talaqi alcilmi can ilmashaayikh in cilmiga aynu kala kulanno ehelkiisa cidda fahamsan ee si fiican ku gaadhsiin karta iyo culimadaba in laga akristo taa waxaa la diidayaa qofku inaanu odhanin cilmiga keligay unbaa iska faa'iidaysan doona iskuulladii horaan galay jaamacadahana waan soo maray carabtana in doonaan joogo af carbeedka waan ku wanaagsanahay sidaa darteed waan iska daalacan doonaayo kitaab hebelna waan akriyay kitaab hebelna waan akriyay kaasina sidaasuu sheegaya kaasina saasuu sheegaya isagii baa kaaga warramaya waanaad arkaysaa inay ku qallaocanta waaya marka attalaqi can ilmashaayikh in culimada lagala kulmo iyo fanni walba cidda ku takhasuska waxa weeye masalo waa shibhu lijmaac min ahli lcilm ahlulcilmigu masalada way isku waafaqsayn ilaa qofaan qowlkiisa la tixgelinay mooyaane waxa weeyaan bay idhaahdeen talaqiganina akhdu nasiibi can nasiib ay lmuntasib nasiibkaaga inaad ka qaadato qof nasiiba macnaha ka horena waa shaad ka dambena waa siin akhdu nasiib can nasiib macnaha qof abtirsiimo leh oo sheekh u leh inaad nasiibkaaga ka qaadato waxay keenaysaa si wanaagsan inaad wax u fahamto oo aanay kugu qalloocsanin sidaa darteed ba waxa ay culimadu yidhahdeen xukunkooda ka mida man dakhala fi lcilmi waxdahu kharaja waxdah waa ardaday qofka culumta iska dhexgala keligii isagoon cidna ka qaadanayn keligii unbu ka baxaa intuu xaggan ka galo xagga kale uga boodayaa bay yidhahdeen waaye waxa ay markaa taa ka duulayaan cilmigu waa sunca waa waa xirfad xirfad walba waxa laga maarmaana in qofka lagu carbiyo soo lama idhaahdo hebel jaamacadii buu ku jiraa sanadkii u dambeeye uu dee si camaliya baracticka sanadkii u dambeeyey buu ku jiraa tadbiiqaad waa nadari iyo tadbiiqi nadari buu kusoo qaatay qof waa loo sharxay loo sharxo sanadkii u dambeeyey buu marayaa ee dabeetana la tusaya siduu wax u qalayo sida wax loo dhiso sida loo camaliyaday la tusaya buu ku jiraa marka cilmiguna waa noocaasoo kale waaya waxaa arrintaa khilaafay nin la odhan jira ibnu ridwan almisri oo abiib ahaa taariikhdana noolaa afar boqol iyo saddex iyo kontonkii hijrada dahabi marka uu tarjamadiisa kaga warramayay kitaabu siyar aclaami nubala waxau uhi lam yakun lahu shaykhun bal ishtagala bilahdi can ilkutub ninkaa isagaa mushkiladiisu waxay ahayd kutubtun buu iska daalacan jire sheekhba ma lahayn buuri marka dhaliinuhu usoo jeedinayay ka mid ahay waaya saa darteed bay culimadu idhahdeen laa ta'hudu lcilm min misxafiyin walaa taahudu lxadiia min saxaf qur'aanka laa taahudu lqur'aan min misxafiyin walaa taahudu lxadiia min saxafiy war qur-aanka ha ka qaadanina qof kitaabka un ka akhristay oon mucalimba kala kulmin iyo mujawi toona xadiidkana ha ka qaadanina mid kutubta un ka akhristay macnaha waxay soo arkeen arrintaas hawsha ay leedahay iyo dhibaatada kala kulmaysa adaabta waxaa kamid kamida nuqdada nuqdada sideedaad noqon karta cadamu tasadur qabla taahul cadamu tasadur qabla taahul qofku inaanu tadriiska iyo ta'liifka isu diyaarinin isaga oo weli aan ehel u ahayn manaa qofku marka uu awoodi karo waxa uu sheegaya inuu si fiican u gudbiyo ayay ku habboontahy inuu dadka u akriyo markaasay ku habboontahy inuu alifo laakiin isagoo aan taa gaadhin dhibkeeday leedahay culimada way diideen iyaguna fuqahada muxadisiinta mufasiriinta masale dhexdooda caankaa ayay ahayd qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacnii basiiraa loo baahan yahi lidalik ba waxay idhahdeen man tasadara qabla awaani faqad tasaddaa lihawaani qofka intaanu bislaanin isu diyaariye inuu wax sheego tasaddaa lihawaani waxa uu u banbaxay un inuu duloobo inuu dadka hortooda ku duloobo oo uu ku karaamo dhaco oo jahligiisu aada u muudo taasi ayuu banbaxay bay idhahdeen waa kuwii maqaaladii marar badan aynu sheegnayna soo celcelinaya lahaa alcilmu halaaatu ashbaaq cilmigu waa saddex taako man dakhala fi shibri lwali takabara qofka taakada hore gala cilmiga ee kutubta yareen akhrista wuu isweynayaa waman ta- waman dakhala fi shibri thani tawaadac qofku hadduu taakada labaad qaadana wuu isyar dhuldhigaa wuu soo noqdaa waman dakhala fi shibri thani calima annahu maa yaclam hadduu taaka saddexaad cilmiga hore ukusii marana oo xagga bisaylka usii dhowaadana wuxuu gartaa inaanu waxba garanaynin oo jahligiisaa sii muuqda faiyaaka an takuuna saaxiba shibri warniya waxaad iska ilaalisaa taakoole inaad noqoto bay yidhaha culimadu ka taakada hore kaasun iska ilaaliba inaan bal kaa tawaaducaya iyo kaa dambe iyo marxaladaha dambe gaad sidaa darteed qofku mar kastoo aqooni usii korodho waxa usii muuqda baahidu cilmiga u qabo waxa usii muuqata jahligiisa waxa usii baxa qadarinta uu qadarinayo cidda ka aqoon badan taaliifkiina waa sidaas oo kale oo waa la diiday isagana inuu qofkii alifo isagoo aan waxba hagaajinaynin waxyaabaha markaa dhibkeedana waxaa ka mida inuu qofki iska ilaaliyo marka uu wax sheegayo ama khudbad akriyaya ama carabi ha ku akriya ama dee kitaab akriyaya ama wax qoraya laxniga waxaa la yidhahdo laxniga laxnigu waa ereyadii carabiga ahaa ama nusuustii oo la bedbedelo siyaabaha la ysaga ilaalinayana waxaa ka mida bitacalumi naxwi wagayri naxwadii iyo sarfigii oo ereyada qofka u saxaya xagga hore iyo xagga dambe iyo dhexda inuu qofku barto taasay muxadisiintu in fara badan ku talinayeen bal cumar bnu khaaab baa wuxuu lahaa tacalamu alcarabiya fainaha taziidu fi lmuru'a wardadii how luqada carabiga iyo sida loo hagaajiyo barta taasi haybadiinay kordhinaysa qofku mar kasta oo uu erayo qurux badan oo carabi saxa uu ku hadlayo waxa ay keenaysaa in si wanaagsanna loo fahmo isagana sharaf ay u kordhiso hadduu laakiin noqdo mid quraan ruugahoo jejebinayo wada fajaasaya waa laga didaya waa laga didaya waa saasuu ku sheegayay khatiib markuu ka warramayay fi kitaabi jaamic bayaan cilm fadli khatiib waxa uu aimada qaarkood ka soo naqilaya inuu leeyahay samictu bacda asxaabina yaquul idaa katabta idaa kataba laxaanun fakataba can laxaanin fakataba can laxaanin aakhar saara alxadiidu bilfarisiya ninka laxniga lihi markuu xadiidkii soo qoro ee uu laxniyo ee uu kasii qoro mid kastoo isaguna laxni lihi xadiidkaasi afcarbeed intuu ka tagaa buu farisi noqdaa buu yidhi marka si aanay waxaagu farisi u noqon inaad iska hagaajiso luqada carabiga saa darteed baa manhajka lagu daray naxwadii iyo sarfigii naxwaduna waxyaabaha ay ugu muhiimsantaha waxaa ka mid a in horta laga bilaabo meelaha hoose iyo kutubaha hoose in laga bilaabo si uu qofku u fahmo oo koritaan liana hada alcilma bitaraakum waa cilmi isdulbaxayo kor u soconayo biiraya marka in kutubtaa hoose la qoray laga bilaabo dabeetana mutamka dabeetana qadriga dabeetana alfiya kutubtaa iyo kuwan kale manhajiga ah sida fiican u tartiibsan labadaba waaya markay masalada ka warramayaan culimadu iyo fanniga laxniga kaa ilaalinaya waxay yidhahaan faidaa aradta min alculuumi ajallaha faajaluhaa minha muqiimu lansuni markaad doonayso culumta iyo kuwa u muhiimsan waxa u muhiimsan ka carabka toosiya bay dhahan kuwaasaa ka mida culumta ugu wanaagsan waa ko bishrulxaafir ninka la odhan jirayna maqaaladiisi iyo aragtidiisi inaad iska ilaaliso weeye bishrulxaafir wuxuu ahaa nin fahmi waayey waxaan leehay bishrulxaafir waxaa nin fahmi waayey naxwada ay ku yara adkaatay mar dambea lagula taliyo waxaa layihi war cilmiga luqada iyo ereyada saxe naxwada iyo sarfiga bala baa layihi bal waayo halay dhiga buuri kolkaasaa sheekhii ugu horreeyba wuxuu yihi qul daraba zaydun camran ereyadaas saa u ficilka iyo faacilka iyo mafcuulkaynu kala tilmaamaynaay waa kii yidhi dabeetana bishri baa waxa uu leeyahay yaa akhi lima daraba daraba zaydun camran ayaa tidhi muxuu garaacay markaasaa layna waa tusaalun hada mihaal markaasaa wuxuu uhi hada awaluhu kadibun walaa xaajata lii mar haddii mar haddii xaggii hore ay been noqotay ma sii joogi karaya buuhi anugu almuhim waa fara badan yahay odayaashiina waxaa ka yaro muuqata inay si u caajiseen marka intaasaynu kusoo koobi lahayn dhiirigelinteenna waxa weeye mar hadduu cilmigaasi yahay cibaado aynu ilaahay u gudanayno mar haddii adigoo shaqadaadii wata aada heli karayso kaalin kaaga beegan oo aad ka faaidaysato
mar haddii inta aad fadhida aad ku jirto ictikaaf ajrigii lagu qorayo waa cibaadatun fii cibaadatun fii cibaada intaasoo jeer bay cibaadadaasi labanlaabantay marka qofku inuu ka faa'iidaysto waxay keenaysaa inuu koro axadu salaf baa waxa uu lahaa man kaana yawmuhu kaamsihi fahuwa maqbuun waman kaana yawmuhu aqbaxa min amsihi fahuwa malcuun wardadii qofka maalinkiisani uu la mid yahay shalaydiisii kaasi shaydaan baa ku kadiyey qofka maalinkiisan maantii shalay uu ka leetana kaasina nacdalba mutaysa heerkaasay taagnaayeen salafku maalin walba waa inu isku dayaa qofku inuu waxu kordho waana nicmooyinka ilaahay uuna siiyey bay ka mid tahay ee caalamlislaami aynu odhan karna in fara badan oo ka mid a xalqada cilmiga ee masaajidku waynu kaga horraynaa ninbaa maalin caraba ii sheegaya waxa uhi warnio soomaalidu waana dad iska reermiya buui haddana diinta aad bay u yaqaanaan buui diinta aad bay u yaqaanaan macnaha waxaa laga yaabaa inuu ninkaasi dadkoodu masaa'il badan oo aanay garanaynin iska dee caamadahay uu soomaalidu sheegaysa maqlay iyo muwaasafaadkooda iyo dhaqankooda iyo waxaynu odhan karnaa fadligaasi wuxuu noqonayaa ilaahay baa fadligaale laakiin xalqada cilmiga ee qofkii intuu iska soo galo oo habeen walba iska dhegaysanayo iska qaadanayo waxyaa faa'iidada caalamka in badan oo ka mida laguma hayo macaahidii iyo dugsiyadii iyo jaamacaduhu cilmigu ku kooban yihin saa darteed baad arkaysaa in imika naadir weeye ama aad bay u yartahay xalqad masjid in laga hela caalam hadday maka tahay iyo hadday madiine tahay iyo hadday masar tahay iyo wadamada kalena hadalkooda dah way yarta waxaa laga yaabaa sheekh intuu soo fadhiisto mu'alifahay inay labaatan qof hor fadhiistaan oo ads war dadkii xaggey qabteen cilmigiisa xaggee la waa la xidhxidhay dadkii oo meelo kalaa loo tilmaamay marka fursaddaha laga faaidaysto inuu ilaahay ka sheegaya iyo ka loo sheegayaba ku anfaca ayaan rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات وبلوناهم بالحسنات والسيئات السيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو